sanamo hingal waa la dhigay danbadii xasayd gaari looma xidho jidgulub ku dhacay dayaare maxay ku gaaday
oo gabay baraarujinaya inoo raaciya aayadaha qur-aanka ah ku soo dhowow cashuur bismi illaahi raxmaan raxiim allahuma salli calaa sayidina maxamed haddaan gelinba waayaha jira iyo gucasha kaa keenin oo aan dareen kugu gilgilin jiibtu waa godole madhadhama hadduu ganacsi yahay diriyow gabay waa gebagabaysiga ku buraa dhaanka soo galay garbabeeshay maansadu hadday weynayeegayaan ayeeshee galdhuugaa ku badan haatan ganaya waa laba gardaymood murtidii gacan banaanayda aduunbaa gartidey hadliga waa godoon dhaqan waxaa geesa towsha isu rogay galab isbuurkii annagaga cidla ah yaa weglada saxab garaacaaye dadku taasi dhacay baan rabaa inay godeeyaan naga gabasan baan how ku odhan yeedha gururaya caawana wadnuu kuma garree bala ku gaarooso kumanbow gad galay laguma helin cidda gudinboob waa dhiig guduutiya xijir calanku goodow heshiiska etoobiya galeen gaashaskii faqasta in lagaa godooshay ahayd labada geesood iyadoo garkaa iyo garkaa garabsi waaceena aan gawrac mooyaan nadag ogoli ku oolin oo taasi naga guura tidhi goodigii kalena gamta u joogso soo gacan gare gabasu soo faysay oo aan girgira saaranahay gabi ahaanteenba uu gabsameedka u duwaday bahalkii gaagaabshay gurbadkii bulshada cayntiyey ee waagii kugu goobtay nafta geesiyaashii u huray cadowgii gaaliiday holaca awgiinu galay garabsi kaa waa ee holaaca awgiinu galay garabsi kaa waa ee holaaca awgiinu galay garabsi kaa waaye waa wase gadac rag oo dhami markay guriga joogaan marse haddii gawaan qayla baxo goohu kala soo mid gabaday mid fula guurayey iyo gucumaar yeeshay iyo qaar gamboolayda iyo maxasa gees joogay iyo qaar gudboodkii ahaa weli aan qaangaadhin iyo qaar gumaadkii cabsida deebadaha u goostay iyo qaar goldaan kaga xidhnaa jeelashii gudaha iyo qaar warba u gaajo xune shicibka gubaabshay iyo qaar markii ay gig tidhi geeshkii kala raacay halganka iyo dhibtii gobonnimada sababay guusheeda ninba goobtii uu kaga xuso gucuka taariikhda iyo tirada meeshuu ka galay tii ka soo gudub gayigoo xora iyo dawladnimo laysku soo gaad gocashadu ma joogteen haddii loo gudboon yahay ee go-aan looga riday awgeeo gadhakii dhaqay weli garabka waa kaa u soo godhadkii caydheen galxoodkeeda waxaa loo lisaa galabidaan hoy waxaa goolkii naaxaba suntada kaanu gubayoon belli gubadle gaashaamo iyo galoliya baandhay gal saduuqle gaabiya badweynaagii garan lugiya geestiid gidaysiya ilageeriya weeci garoonkii wajaaliya taliyo gedamadii juuqda garbasiba raggii ugaga jiray gaydhankii dirirta gabal dhacay guduud waa beriyey iyo galab carrow fiila gabuukiyo dhashinkaha raggii geedada u baaxshay ragguu goolibaadhkii madfaxa dhuuxuu gobooleeyey iyagoo gaboodsidan raggii gabadayta u joogay ragguu luunku gowracay hafiga gurabahallaynta carabkoodu nimankuu guntamay gulugulkii qaaca raggaan galowda jeesiga aqoon gaadma iyo weerar markay goojaboodaba raggii garafka laacayey intaa geeriyoonna xilligaa nolol ku soo gaadhay curyaamada gurguurta iyo jisku mudka jiidaaya intay miilagoysiyaytu bascagaha gaabshay intauu xiskuba gow yahay ee goda tabeeraya ama waraacintuu hadal ku gudhay gaba yaxdooyeysan ee goor nafluu kala hargalay wehelgidaar mooday agoonta iyo naafada goddoban golonkulkii caydha ee cidi gargaar ugu maqnayn loona badhi goynin abaalkoodii waxaa loogu guday gondhamiyacay guhaad iyo afxumada usada goosankii hadhay odayaal gunnada xeeriya iyo guulwadiya naaqus weligeedba way ganac dhameetala go-aankeedayta u garsoor xaqa arka iyo goliyo xeerbeegta guddoonka iyo horseedkeedu yahay geesna ha u ciirsan kama badhinkeedugu halku eedaygeedayo afartaa wakhtiga naxas galladay geesigana ciilay sidaan uga galiiliyeysanhay gabayga ma u weedh cidda kuma gafee waxaa jira golaha keenaaye garta aragtida ima ugu naqay saan ka geyn waayey xilka lagu gaboodfalay ciddu gubayay ma muujin ha yeeshee habeenka u galay iyo gulubiyaha meelay wixii gaadhay waa galabsigii kaalisbays garanne naga gabaasan baan how koodhan yeedha gurunaya caawuna wadnuku maantala wadnuu kuma garree bala ku gaaroojo waxaa loo galshaystaa biyahaasi gabaabsiya gacan koorangegin iyuu salki gudiyey daadkii haddaan goror markii xalata helay laguma gaadhaynin oy gabantii oon kaga filay goosigana liito guguma hagranina waxaana dilay goofun guuftii ahee gebiyada qarqoorbay iyo intaa dhoobaqaad gudaha oo jeedharkii hore gufraa guri iyo baarkiisa gagaboodsiba iyo tashiga laysuguma geynin gudka guura u weeye xaloqaja guud malal hidgafaa ku subqay gulowga dhaafka gocashada adooni laba qabin weliba googaa sidaa midabkii loo dhalagadeeye goodigaa marada iyuunbuu gutow maray wixii gorada saaran godob kororsay deelqaaf ninkaad ugu goraysaye kuwii lagu gardhaasiye shacbiga ganacsigii u koor midba halkuu la gaaro u ciddada kaga garoocoda waxaa iliga lagu guulayaa mudanka goolmoon gebgebliya afbiishaarna way ku gabinayaan gashiga ay qabeen cidi markii ay ka gura weydey gabaarayda waa u soo baxay geesihii jabay gegabgo wixii habar duqaangalay huluulaah gegabgo wixii habar duqaangalay huluulaah iskamaarintii waxaa ku xigaa gina kiciyaan cayibkii galgalad buu ku daray gaabisnimadii gurtuu kala qabsaday buu hayahaadka gaadhigu weli waa gadaad meelalkaan giiji leeyahay geedadiiyo way kala socdeen qoobku gaardiga hayeeshee gaboobow ma oga goor la qaybsadeye horaa godada loo yidhi u guur ama u guuroowe haddayse gelay ku waatoobayaa loogu gacan haajo gelay iyo hasaawi iyo bursidii gaarri iyo qaasi waxay guurtiidaa horeba tidhi uunka geli waa aniguna gulaan baan ka ahay caliyow geeraane girib giribtana ugama fadhiyo inay u guuxana iyadoo wadnu kuma garray ba lagu gaarooji mar haddii wax kale lagu guntado maanka gabarayga ka guri xagga leexisee bay garab wegliidaan hadbana kii boqolaha goynaya iyo kaasu iyo kuusu foobsada ninka fransisoodii ka qadaa uma ninka fransiso ninka fransigoodii ka qaday waar heerna demageedaya hadal ninka fransigoodii ka qaday uma galaanaan ninka fransigoodii ka qaday uma galaanaan waa kii gu waa kii galiu kaba afjaray guulkan oo mari darka inuu galana uma ogola guushambayste haliyey lagu garaaciyo wax ku ah eedda eedda gacalkii intaasee u gofarihii ku yaal ayla la xawgaashay ase ee ka guba laysma odhan mal iyo guudeenka arrinkeennu waa raadgade iyo gababa waayaan shicibkuna guhaadda iyo ushay u gasalineena waa igar godaalka ogol iyo gariyo geesadayo gurmad buu dalkii u baahan yahay gacan la yaalo waa warya inagu guntadaa ba ee intay goorigoor tahay iyo inagu guntadaa ba ee intay goorigoor tahay
bismillaahi raxmaan iraxiim wuu mahadsan yahay mujaahid cashuur waxaynu uga gudbaynaa iyadoo aynu xafladdeennii hordhaceedii weli ku jirno mujaahid caashe halkan oo laba kelmadood halkan ka tidhaahda iyaduna mujaahid kusoo dhowow bismillahi khudbadayda anoo soo gaabinayo in aad ugu dheeraanahayn waxay tahay esana markay dalka soo gelaysay ay xoraynaysay intay qaaxa joogtay waxaa lala galay oo dawladdu la gashay oo siiraaye madaxweynaha imanka maxamed axmed siiraaye uu la galay ballan adag oo ah ballan adag oo aan iminka wax laga fuliyey aanu jirin oo soconin aanaanan arkayna dawladdan iminka jirtana iyadoo loo jeedinayo xaggeeda inay dawlad snm tahay s n m waxay u qabatay iyo wax aanu arkayno midna ma jirto waxaanaan sheegayaa dawladdan jirta inaan snm gudaheeda waxba ka muuqan ilaa kuwa uu magacaabay wax alla wa agaasima ugu yaroo snm kuma arko gudaheeda waxaan leeyahay dawladda snm gudaheeda ha ka muuqato xilalka waaweyn ha loo magacaabo kama qatanaanayno tu hore iyo tu dambe tanaanu wax ku leenahay nalana magaca nalala wadaagto magaca oo nala soo aragtay waayaha waxaan leeyahay daba siiraayo iyo mudanaha iyo dawladda waan u soo jeedinaya inuu dawladdiisa ka dhex muujiyo s n m mujaahidiinta iyo naafadana uu wax u qabto mujaahidiinta iyo naafadana uu wax u qabto muuqda oo indha arkaan dadkuna ku farxaan wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
mujaahid caasha way mahadsan tahay iminka waxaan halkan uga yeedhayaa asaasayaashii ururka snm mid ka mid ah waa cabdisalaam yaasiin gabaxadi oo ka mid ahaa asaasayaashii ururka snm arrinkan horta sidiisaba maanta waynu xusaynaa laakiin taariikhda idinkaa sameeyey taariikhda dadweynaha sameeyey reer soomaalida annagu waanu wuxuun baanu noqonay dad garwadeenahoo isxilqaamay oo hormoodka laakiin taariikhda dadkani waa idinka weeye asaasayaashu dadkoodu haddii aanay taariikhda la qaadan oo aanay iyaga dareenku ka imanin oo aan iyagu gubaabadu ka imanin oo aan iyagu tacabku ka imanin dee meelmay u kaceene wuxun bay ahaan lahaayun niman sidii baabuur intay dhaqaajiyeen dabeedna sidaani ka baxay laakiin dadka ayaa u dadaalay oo taariikhdan sameeyey oo leh waxaa waana taa midhaheedii aynu maanta hayno walilaahi alxamd intaa waxaan ku darayaa laba arrinuun hadalkaydu ku dheerayn maayo waayo waxaa laga yaabaa dad badan inay doonayaan in kollayba loo qoondeeyey inay hadlaan waa mid horta dee dhowr waxbaynu u samaynay aynu halka kan u gallay oo ta ugu horreysa waxay ahayd xorriyadda xorriyaddana dee ilaahay baa baneeyey in loo in loo dagaalamo oo haddii lagu dulmo aad dagaalamto waynu haynaa midhaheedii taasoo waata maanta waynu haynaa xorriyaddii waxaa soo raaca markaa in aynu mar dawlad wixii aynu ka dagaalaba inaynu ka diidaynay inaynaan inagu isku samaynin oo aynaan maamul xumadii isku samaynin oo aynaan dulmigii isku samaynin oo aynaan dayicii isku samaynin oo aynaan inagu lafteennu aynaan noqon sidii lixdankii markaynu nidhi anigaa isugey anigaa isugeysto laabatada isgooye wixii ila garaadoo gobonnimaha tuurina haddaynu mar walba inagu laabatada isgoynayno oo aan cid kale laabatada ina goynaynin dee cidna canaanan kari mayno maanta dalkeennii innagaa xukumna in s n m baa xukumta dadki waa xor xorriyaddeenu u dagaalanay waynu haysanaa haddana wax weyn weyn oo xaggii maamulka ah oo maaha un imika xukuumadda joogtay imika iyo mar hore iyo mar dambeba aynaan ka bogon oo inaan si wanaagsan aynaan u samaysan baa jirta waa inaynu inagu nafteenna hoos u eegnaayo marka ugu horraysa inagu aynu nahnaa maxaa inaga inaga xun wax badan badan badan badan baa inaga siya waxaa badan inaga siyaana dee waa loo samrayaa oo waa ta aynu u samraynaa oo togba taagtiinlowey qaar waxay ku xidhan yihiin tamarteenna laakiin in badan baa filxaqiiqa ku xidhan dayac iyo daryeel la-aan inagu aynu isu geysanayno taasi waa mid taa markaan ka imaado ta guud ahaaneeda waxa weeyaan ta gaarka ah ee mujaahidiinta khusaysa iyo taariikhda aynu leenahay mujaahidiintan imika sooyaal maktabka kan garabkeenna yaalle halka kanna maaragtay imika shirka ku qaban qaabisay waynu ognahay oo ilaa xaddin maa waxoogaa dee taxgelin iyo daryeeli waa jira laakiin kuma filla kuma filla wareedhaha waarda waar waa kuwa naafadii waatan joogta waar agoontii way joogaan waar dadkii kuwii ku maskaxdii wax ka noqdeen ee iyagoo maan qaba aanu ogeyn oo maanta dawaksan oo xanuunsanaya ayaa jooga intuba daryeelkay haystaan daryeel ku filan maaha xataa haddii la siiyo daryeel ku filan maaha xaashaa lilah marka waxa weeye waar marka ugu horraysa dunidu way ixtiraamtaa dadka u soo dagaalamay waxaa loo jimciyadda ha jimciyad waa sooyaal waa jimciyad waa veterans associations bay maray dunida dadka mujaahidiinta gabowday ama dagaalyahanka gaboobay soo jireenka ahaa waa la daryeelaa naftiisaa la daryeelaa ubadkiisaa la daryeelaa ilaa taariikhdiisaa la daryeelaa intiiba inaga way naga dayacantaha iyaynu weydiinaynaa aynu sugaynaa inay noo sameeyaan maaha inte cidii samaday nooga soo daadan mayso waxaa la soo qaaday in markii xukuumaddan snm ay qabsatay ay xukunka qabsatay in maktab la sameeyo ururiya taariikhda snm ururiya taariikhdeeda daryeela laga daabaco laakiin maktabkii lama sameyn ilaa iminka hadday sooyaan ama lala xidhiiri lahaa ama meel kale loran lahaa halkan baynu ka biloon cid looma saarin oo lama oranin arrinkiia laga shaqeeyo horta taa anigu waxaan soo jeedinayaa annaga laftayadaa kule ceeb kule mogti ragga iyagii dee maaragtay halka kan marka horeba iyadoo cid u diranin iyagu isxilqaanay waynanu markaa anagu imka isxilqaanaayo bal wixii aanu qaban karayno in aanu inta madaxa laysu geeyo markaa sidii xafiiskaa loo samayn lahaa isaga iyo kan sooyaala imika samaysan mar laysugu xidhi lahaa sidii guddoomiyuhu markii halka kan ka yidhi oo aynu ay noqon lahaayeen qaar dhinacna daryeelkii mujaahidiinta iyo ehelkooda iyo daryeelkooda ilaalin lahayd midna noqon lahaa kii ilaalin lahaa taariikhda iyo ururinta taariikhda snm iyo dadkan xasuusintooda waxaynu u baahannahay kow inaynu meel wax lagu qoro samaysano waxaynu u baahannahay inaynu samaysano meel halkii hiddihii dhaqankoo kaleo lagu soo ururiyo taariikhdii oo oo noqota madxaf ama museum noqota ayaynu u baahannahay waxaynu u baahannahay inaynu taallooyin samayno meelihii dhacdooyinka ugu waaweynaa ee taariikhdeenu ka dhacay dadku wuu is-ixtiraamaa waad waad weydaro nidaamkii faqash wuxuu inoo sameeyey in cabdilla xasanna taalla lagu sameeyey dhagax tuulna xaawa- xaawataa kale meel xaduu ga sameeyey innaguna meel yaroo halkanoo la qalqalloociyey baynu qoladii dhagax tuulka magaalada hargeysa gacan yaroo qalqallooda halkan maxkamadda horteeda oo aan sharaf iyo nidaam toona lahayn baynu ayaynu ka samayn waan aynu sidan isu dhaanno dad iyo dadweyne iyo iyo dawladba aynu sidan isu dhaanno oo milkaheenna iyo sharafkeenna iyo wanaageenna hadday ka maamulka tahay iyo hadday tadareerka tahayba aynu sidan isu dhaanno waayo sidaani dee ina inagunbaa doqonnimada dugsanayna cidina inagumay qabanin markaa horta taa waxaan odhan lahaa dadaalka aan muujino annagu aanu iskaga bilowno wixii iminka midha aynu haynana aan si wanaagsan u ilaashano wadahadalladan iyo siyaasadan xukuumadda intaba waa la dhaliili karaa xukuumaddu waa xukuumadeennii innagaa doorannay wanaagna way samaynaysaa khadaana way samaynaysaa waa bani aadan doodaa xataa iminka aynu hayno iyo daliilkaa maynaan haynin dee xilligii aadweeyey waa wax iminka inala gudboon in cidina iyaguna kama iyaguna waa inaanay ka dilin dadkuna waxa weeyaan xaq bay uleeyihin si wanaagsanoo usluube wixii doodee ay odhanayaan iyo wixii la leeyahay maan rag waa madaxyaafkood baa la yidhi qofba meel buu ka arkaya arrinta marka waa in aynu arrinkeenna waxaa kusoo gabagabaynayaa alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin maanta waa taasoo dhulkeennii baynu joognaa ma waxaynu ku joognaa nabad baynu ku joognaa waxaynu ku joognaa xurriyad waxaynu ku joognaa waxaan fi xaqiiqa iska daa kuwan xamar ee imka la aqoonsanaya ee layna daba wadee waxaan afrikada kala bedideedu haysan baynu ku joognaa waxa keliya inaga dhiman waxa weeyaan waa wax inagu aynu isu hayno oo aynu iska hagrano waxa weeyaan inaynu si wanaagsan isu maamullo inaynu si wanaagsan isu daryeelno inaynu si wanaagsan isu ixtiraamno inaynu si wanaagsan aynu horumar iyo tacab u samaysano wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi
bismi illaahi raxmaan raxiim ugu mahadsan yahay profesor cabdisalaam yaasiin waxaynu ku soo dhoweynaynaa aasaasayaashii ururka s n m oo weli inoo fadhiya waa mujaahid xildhibaan mataan mataan xildhibaan ku soo dhowow allahu akbar allahu akbar allahu akbar waa alayskii s n m allahu akbar waa mah- waa magacaan kusoo dagaalgalay mudanayaal iyo marwooyinba intiinan maanta xeelkita soo helqaantay ee xuskii asanam ka soo qayb gashay aad baan idiin wada salaamayaa waana ku mahadsantihi ciddii qabanqaabisay wardee ma- malay maqlayaa inaan maqlo soomaaliya lay maqlayo ya sm taariikhdeedu mid lumaysan ma aha waayo kumaankum baa baar cada dee baar cada maaha eh, kumaankun caadi odayaalyo xaruunta ciyaara maahayo ah wey ee ku- xooggii ummadda markuu ninku joogo labaatan jir ilaa afartan jir kumaankun eeda caynigaasa ayaa dhiiggoodii usoo suba usoo dhintay oo ciiddu cuntay oonu meydkoodii ka soo dubtaloon taas cid baabiin karaysaana ma jirto taariikhdeeda cid lumin karaysaana ma jirto weligeedna lumi mayso waxaase eh, imika ay gaadhay waktigii qoraal la samayn lahaa hadalka ciddii ku dartay in eh, taariikhda asalaam la qoro way qormi oo qoraal dee lumaya maaha laakiin intii hore oo dhan waxyaabo badan oo la- eh, la xeerinaya baa jiray taariikhda marka laga soo gudbay ilaa la- dhowr iyo labaatan sanood ayaa qoraalku ugu fiican yahay laakiin marka ay maanta oo kale dagaalku dhammaado in la idhaha qoraalkii alla bilaabo eh, way yaro adkaataa oo murankeedii oo munumanaadeedaa bataa Eh, maanta se waa waktiga ahayd in la qoro taariikhda esan inta ka nool raggii ay qorto kuwa qorayaanan ka mid ahay waa laga yaabaa qaar aanu isku eslem ahayn ilaa iyo bilowgii in qaabka aan anigu saarada eslem u doonaya inaan u qoro qaab ka duwan qaab dee ka yaro nooc duwan inay u jixaabaan inay u qoraan waan soo dhoweynayaa kuwaana in nin wali qof waliba qaabka uu u ma aha yacni in la yidhaha eslem wax isku mid ah aan la wada qoro wax isku mid ah aynu wada keeno wax isku mid ah aynu maaragtay nin waliba dareenkiisuu yahay iyo taariikhda esalam siduu u fahamsan yahay inuu u soo saaro u qoro weeye taariikhda markaanu leenahay alla iskusuusiyo esalam labadiina lahaa labadaa nin iyo laba nin oo dhintay allah u naxariistay xasan aadan wadaadi iyo iyo duqsi axmed axmed ismaaciil duqsi iyo labadaa nin halkaa fadhiya afartaa nin cid uga abuuridii esm ee dibadda ay ka soo baxday esm afarkii haa weeye labiyo siddeetankii baan ka imi xamar anigoo ku dhay qolooyin gudaha duriyadda duriyadada ku yaro shiraa ka mid ahaa ayaa laygu yidhi ninka maxamed xaashi nin la idhaahdo ku hagaag oo waxaynu haynana u sheeg waxa iyo waxyaana inooga keen maxamed xaashiye ayaan maantaasaan bartay oo jidaan ku dayday oo ku haa fadhiintaasaan kuu saabaan tay aanu la noqon lahayn ugu ii dhiibata si wanaagsan maanta isku isku maartay u badan haddana waxaa dhacday anigiibaa inaan joogo ay noqotay oo airportka inaan xamar xaashi dee la kulmay baa la ayaa ayaa iga ayaa i fashaamtay markaa airportkii muqdisho in laygu qabanayo ayaa lanoo soo sheegay markaan noqdo markaa nin baa iga yimi xamar awal soo baxoy joog keligay wuu soo baxayna jamca isaga isbadbaadinayay oo haddii aniga la qabto dad waxa laga boqanaya in wax badan naga fashilmaan maxamed xaashi markaa wuxuu igu igu qasbay guddigii ay ka mid ahayn isaga cabdisalaan ka mid ahaado mar haddaan joogay guddidoodisaasaan kaga mid noqday aniguna ilaa iyo labiyo sideetankii beriga haddee raggii aan wax kalaba qabanaya hawl s m u waday ee maanta ilaahay nolol ku soo gaadhsiiyey in la xusuusto oo loogu mahadnaqo oo caruurta yacni maskaxda la geeyo oo labadaasaa maanta inoor fadhee aan la iloobin kollay hadal dee dadku wada ogyahay baan ayaa ka tegey oon ku aanay ugu ahayne saddexda xarafna anigaa lahaa ee asaam guddigaa aan ugu horeeyey markii aan dee la la saarayay ururka dabadda in laga sheego loo baxayay sharciga aan distoorkaan samaysanay ayay ugu horreysay magacu waxaan ku soo dhaweynayaa mujaahid maxamed xaashi
ilaahay ha u naxariisto intii inaga shahiiday waxaanan soo jeedinayaa in faatixada loo maro in ilaahay jannadii firdowse ka waraabiyo السلام والفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إلهي دنبي ولا هدافو إلهي جنة الفردوسة كورابيو إلهي وغتي آي كتغين وغتخير لها إنه وغدقو وحاويين وحايقين هلكا كفرنا ودي قودي iyo dadaalkii ay iyagii qayrkoodba ay galeen maanta oy tahay lix dii abril magacaabidii baynu ka hadlaynaa laakiin halganku waanu ka horreeyey waanu cid badanna wuu socday dad badanna waa loo xidhay oo u dhib mutay muxuuhaa halganka kolkaa tani waa magacaabiddii uune wax ina saameeyey oomihii iyo magaalaba ina taabtay bay ahayd dhibaatadii muxuuhaa meesha ka dhacday waa ilaahay mahadii ina siyaad barre ee ku amar taaglaynaya dalka ee ilaa diintii farageliyey ee yidhi suuratu nisaa waa khaldantao ilaahay wuu khaldamay anaa beddelaya ee tobankii wadaad ku dilay waxaa la isku hayaa gaajuu u dhintay iyo meel cidluu ku go-ay labadaba waa la yidhaah xaaskiisii wixii ay xoolo guranayeen kiradii baa loo dawaray oo dadka loo weydiiyo layidhi kirada ka soo bixiya maanta innagu barwaaqadaasaynu ku jiraa isna magaxumo iyo silci buu ku dhintay waa ilaahay mahadii wixii taasoo kala gabsan galabsadaana ma mahadiyo oo waxa ummadda wixii si xun u isticmaalaa ma mahadinay taa markaan ka imaad snm maanta waxaynu fadhinaa dalkeennii magaceennii baynu haysanaa somalilan baynu nahay halkaasaynu ku taagannahay soomaaliya sinaba ugu noqon mayno cid inagu celin kartaana ma jirto waxaa kolkaad iminka hadalladan socda iyo waxyaalahan u fiirfiirsato sababaha waxaa lagu odhanaya waxaynu u baahan nahay inaynu mucaawanada la bixinaya qaybteennii ka doonano waa qodob waxaa la yidhaha haddaynu aqoonsi helno dowladaha waxayna siin lahaa waxaa la yidhaa haddii aynu aqoonsi helno baanankaynu lacag ka qaadan lahay kolkaad isku soo xooriso waxay isugu imanaysaa un waxbaa layna siini innaga maxaa tamartii inaga qaaday miyaynan dad hay oo dhul lahayn oo aanan barwaaqa ku jirin oon dalkeennu inagu fillayn waxaa la ii sheegay nin yamani oo ka ka kalmuunsadaa xiis iyo maydh eriyada dooni buu la yimid muddo muxuu ahaa laba sannadooda tii toddobaad buu iibsaday iminka tii toddobaad ayuu iibsaday waxaasina waa kalluunkeena kalluunjiyada maalintii dhaweeda xafiiska la furayey wuxuu yidhi yamani waxay gurataa kalluunkeenna kolkaasay magacooda ku qoraan waa qolada labaad ee kalluun la iibiyo ugu badan buu yidhi kolkaa inaynu xoojinno oo kalluunkeenna iyo khayraadkeenna guranno oo aynu dalkeenna ka shaqaysanno ayaa inala gudboona waxaasaa layna siin iyo haddaynu horyada haddii aqoonsaana loo cid bayna caawini waxaada hagaagsan maaha basasha waxaa laynooga soo dejiyaa waxaan leeyahay toonta raashaa laynooga soo dejiyaa basasha waxaa laynooga keenaa etoobiya yacni waxa weeyaan inaynu dalkii wax ka qabsanno xisaabteennaba kuma jirto waa layna siin maahay dowladaheenu dariiq aada u foolxun kuwa kantan maanta iyo kuwii horeba ayay hayaan dalkuu inagu filan wuu inagu wax dhiboo inaga haystaa ma jiro roobkii waa kan ilaahayna siiyey waxa weeyaan haddii la dhaqaaleeyo adhigeenu sanadkii laba jeer buu dhalaya halku mar ka dhalo kolkaa boqolkii neef saddex boqol bay noqonayaan sanadka aakhirkiisa waa nimco sacuudigoo halkan oo islaamkii sanad walba kordhayana odxadii baa badanaysa oo suuqkii ugu wanaagsanaana waynu haysan kolkaa dhankii loo dhaqaaqaba dalkani waa dal inagu filan oo aynu wax ka qabsan karro wax ka soo saari karro cunadeeda la soo bixi karo ma aha dal la yidhaahdo waxaasaa layna siini iminka waxaa dowladahaas iyo xodxodshaa iyo waxaasoo dhan waxay u socdaan waxa weeye waa dilaal dilaal unbaa wixii lana siiye wax ka helay waxaa safiirkii ingiriiska kolkii aanu xukunka qabanay ee ugu horreysay ka ka adisaba fadhiya uu yimid ba waraaqdan hordhiga waxaan yidhi sideed iyo sagaashan milyan ayaa two thousand ten somalilan lagu caawiyey bal dalka maroo meel ay wax ku yaa meel ay wax ka yaalliin la soo arg waxaynu cusbataa caafimaadka waxa ku qoran afar milyan iyo badh afartaa milyan iyo badhkaasi afar waxaynoo dhisi lahaayeen cusbataada waxaynu meel lasoo maro tallaal muxuu ahaa booliya amaahe wax kalama ku arkaysa horta mucaawanada la sheegaa waa taa aynu intaa u digadan leenaynu xusuuduubanaynu shirarka u doonaynaynu leenahay waa layna caawini baankaa waxna siin amaah laynugu leeyahayna ma jirto haddii aynu heli lahayn aqoonsi baankaynu ka amahan lahayn oo dowlad waliba intaasa inaasi lahay maanta cid wax kuu sheeganaysaa ma jirto waxa weeyaan waa ilaahay mahadi kolkaa maaha inaynu idhaahno un waxbaa layna siini innagu aynu isku xisaabtanno waxayna hagaajisano waa inagu filayahay reer hebel reer hebel taxgeel iska hel ama ha ku taageere wasiiru magacow wasiirkaas muxuu reer hebel siiya wax alla wuxuu siiya waa xoolo khasaaraya in yaroo wasiirraa inagu filan intay aynu helno inaynu dhaqaalaysanaa meesha muxuuhaa ku jirta taasi waa mid ta kale raggii aanu sacuudiga wada joognay ee berigii iska shaqo tegey talaa loogu yeedhay iyagoo raaqaa loo diro waxaa la yidhi shirkaa ayaa wixii talaa laydinka weydiinayaa dad badan baa loo yeedho dibadda iska jooga iska shaqaysanay waxaa loo doonayaa waxoog ugaal bayna ahayn waayo annagii intaa joogno waxoog ugaalkaadoo raaqna loo soo diri maayo kolkaa waxaa dalkii nooga lexe jeclo roon kaa iska shaqaysanaya intaanu halkaa joognay saddex iyo soddonkaa sannadood kii iska shaqaysanaya bay la tahay inuu nooga lexjeclo roon yahay dalkii annagana kuwa burburinayaan nahay sida kii dhisayay uu yahay waa fikirka yaalla dalkeena weeye waa fikir aada u khaldan haddaad tiraa waxaasi u khaldan waa lagu colaadinaya hadda hadday ti oo dhaba uu og yahay ayuu haddana ku colaadinaya maanta halkaa ayagoo weysiye maxaa inala jooga waxay ku fadhiyaanna waxa weeyaan waa lixdaa abril halgankii aynu gallay ee dadkan u soo dagaalamay ee u dhinteen ee u laxaadbeeleen ayaynu maanta muxuuha ku joognaa xafiiska ku fadhiya kaadhadhkiina waa la siiyey laakiin maalin la weyn ma aha wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته waxaa idin ku sinsiqaynaa gebagabadii xafladeenna iyadoo ah ay garabkii mujaahidiinta iyo garabkii haweenka iyo garabkii siyaasadduba ka soo hadleen bal aynu ku soo gebagabayno xafladda oo ku soo xidhanno garabkii gaashaandhigga oo uu inagala joogo saraakiishii ugu sarraysay maxamed kaahin axmed oo ah iminkana guddoomiye ku-xigeenka xusniga kulmiye ku soo dhowow
بسم الله الرحمن الرحيم waxaynu horta halkan iminka u fadhinaa waa maalin taariikhi ah lixda abril waa maalintii la asaasay ururka slm labiyo soddon guuradii baynu iminka halkan ka joognaa raggii asaasayna halkan ay fadhiyaan da-dii saddexaad ee ku dhalatayna halkan ay fadhiyaan xukunkii ka dhashay iyo nabadgelyadii ka abuurantay na waxaa ka muuqata maanta xafladdan aynu halkan fadhinaa in ay tahay gebagabadii iyo maxaanku idhaahdaayey ubadkii halgankii asalam waayo haddii aanu kaasi jirin haddii aanu kaasi jirin haddii aanu kaasi guulaysan xafladan quruxda badan lihi halkan kamay maxaanku idhahdaaye kamay dhaceen waxaan anigu hadda xasuustaa hoolkan oo aynu iminka halkan fadhino oo maxamed siyaad barano fadhiyo saraakiil halkan ka shaqaysa baanu maxaanku idhaahday ayaanu ahayn koob iyo siddeetankii uu halka yimi mudiri koob iyo siddeetankii oo aan halkaa cidina xorriyad uga hadli karin cidina iyadoo xora hadli karin cidina waxay rabta sheegi karin ayaan anigu halkan maxaanku idhaahday ayaan golahan laftiisa fadhiyey marka ugu horreysa markaa dhinac waxaynu ka xusaynaa taariikhdii asanam taariikhdii asanam markaa in ku filan baa laga yidhi in ka badan oo kalena waa laga odhan karaa xafladdu waa gebagebo waxaa kaliyo anigu markaa aan ka odhanaya asanam guusheedii waxaa markhaati ka ah muddadii halgankaa la asaasay kun iyo sagaal boqol iyo koob iyo siddeetankii iyo ka hor ilaa iyo koob iyo sagaashankii markii halkan lasoo galay reer somalilandda maanta xukuumadda ku wada jira maanta nabadgelyada wadale maanta dadka isdhalay ah maanta dadkii dhaqankoodii hore lixdankii iyo wixii kasii horreeyey la soo noqday ilaa iyo muddada lixdankii ilaa iyo muddada koob iyo sagaashankii dad kala lumay oo isu cadow noqday oo la yska hor keenay oo isdhiig tallaabay ayaa laga dhigay waxa isku soo celiyey ee dib u walaaleeyey ee nabadgelyadii horseeday ee waxa maxaanku dhahdaye maanta caalamka in badan dadku aanay rumaysan karin ka dhigay waxay ahayd asanam markii ay guulaysatay ee xukunkii kalitaliska ha riday tallaabadii ugu horreysay qaaday waxay ahayd inay dadkii reer somalilan bari iyo galbeed ay isu keenaan taasaa dhashay in maanta halkan lagu wada joogo xamar koonfur dowladdii soomaaliyeed ee musaddexda sannadood ka midka ahayd dadkaasi waxaynu isku ahayd dad soomaaliyeed dadkaasi waxay ahayd dad aynu isku diin nahay dadkaasi waxay dad aynu isku dhaqan nahay halka aynu dhahda ka nidhaahnay raada ka yidhaahdaan waa dhaqan hoosaad adduunyadoo dhammi way leedahay dalka meel ku nooli si yar oo kale oo dhaqanma hoosaadu gobol gobol iyo degmo degmo u kala leeyihin labadeenii soomaaliyeedda lixdankii xoroobay waxaynu isnaaneen asalan baynu isnaaneen taasaa maanta keentay in qarankani xor yahay inuu dawlad yahay in afar madaxweyne iska soo dhaxleen in afar intaasoo doorasho dhacday in intaasoo maxaanku idhaahdaayey isbeddel lagu jiro taa markaa waxaan anigu xagga esalamta waxaan ka egayaa taariikh wanaagsan oo dhulalkii jamacaduhu ay ka soo halgameen ee qaaradan afrika ilaa latin america oo ay u badnaayeen waxaan odhan karayaa baan aaminsanay ama caddaynaysa haddii laga doodo haddii laga murmo inay taariikhaha u wanaagsan leedahay oo siday usoo halgantay qarankay ku naawoonaysay inay asalam dhasho in ay dhashay oo kamaanta jira u yahay intaa inta ka sokaysa marka arrimaha dawladdu mucaaridna way leedahay muxaafidna way leedahay dawladaan mucaarid lahaynina waa tii ina soo martayoo waa tii inala luntay dabadeedna waa tii xabaalahan marka durdura iyo kuwa burco iyo kuwa gebile iyo kuwa berbere iyo kuwa ceeligaabo iyo kuwa meel walba iyo xadka oo dhan ka wada dhacay lagu keentay dawladuniba mucaarid bay leedahay dawladuniba mucaaridka waa la soo dhaweynaya aniga ka mid abaa dad ka mid a dalkaba la soo geliyo qolyihii mucaaridka ahaabaan ahaa xusbigan iminka la mucaaridayo kulmiyahayna maxaanku idhaahdaayey waa kii mucaaridkii ugu dheeraa maxamuud xaashire mucaaridkaanu wada ahayn dawladdana isagu wasiirbu ka soo noqdo anigu weli kamaan noqonin runta markaad doonayso ee si macquula loo qiimeeyo dawladdii inoogu horreysay maxamuud axmed cali ilaa iyo maanta taa inoogu aynu maanta joogno intaasoo dawladood ma jirto mid maxaanku idhaahdaye markii hargeysa iyo dalkan oo dhan oo wada burbursan ilaa iyo ceeligaabo aynu soo gallay mid dheriga askarigeeda dawladi ka caawisay hortaynuguma jirto mid askarigeeda iyo shaqaalaheeda ay mushahar la siiyeen inaynoguma jirto markaynu halkaa burburkaa ka soo galowna ilaa iyo imikana halkii gaariga ka iday ragga iga dambeeyeen marba dogob ha saareen nin walba ninkii uu ka dambeeyey buu dogoba saarsaarayo dabadeedna waynaka maanta halkan marayna mid iskuma hayno anigu waan qabaa ninkii yidhina waan la qabaa asalan xuquuq bay ku leedahay dalka xuquuqdeeda ha la mariyo xukuumadda aan xusbigeeda guddoomiye ku-xigeenka ka ahayn aniguna waxaan leeyahay asalan xuquuqdeeda ha la mariyo laakiin waxaa lagaba maarmaana markaynu doonayno in inaga xuquuqdeena layna mariyo oo hadda anigu dadka xuquuqda doonayaba anigana daan ka mid ahay inaka lafteenna waxaa lagaba maarmaana inaynu weelkeenna diyaarsano cabdisalaam yaasiin shirkii u dambeeyey waynu isla joognay xaraf baynu ku qabanay xafiiskii inaynu abuurnaa baynu ku talagalnay rag waaweyn baynu u xil saaray hawshii maynaan dhammaystirin arrinkaa asala maxaa leenahay hawsheenna aan dhammaystirno afartaninana ururka sooyaal ku jira xukuumadda inta xuquuqdooda waa la siiyaay oo miisaaniyadda hay-adaha dawladda ay ka mid tahay laakiin intii waaweyneyd ee intayada halkan fadhida aanu ka mid nahay ee anigu afartii sarkaalee ugu horreeyay aan ka mid ahay oo ka noolahay kama war hayno xafiiskeenani wuxuu ka shaqeeya horta inaku aynu hawsheenna qabsano asbaabaha ay u qabsoomi weydena aynu faraha kala baxno qabiil baa ka mida min jeclaysi baa ka mida min nabcaysi baa ka mida waxaan la garanaynin baa ka mida qaar baa idinka inaga midoo wadaada noqday qaar baa idinka inaga midaho dad federaalka tegey yaa inooga badan dadkii federaalka tegay qoladeenni esano yaydaan warwareegin arrintaa anigu waxaan ku soo ururinayaa way fudud tahay way fiican tahay waxay nagu qaadataa waa wiid waa dhowr casho inaynu isu nimaadno xasan meeyi mee quule xafiisaynu leenahayoo qoladana shirkay noo qabanaysa halkan aynu isugu nimaadno kan wixii ka dhimayna waynu ku kornin waar imisaynu qabanqaabinayna shirkiina in la isugu yimaado ya cabdisalaan iyabaan u dirno sagaal cudur buu ka qaaday isagoo naafo ahoo marba indiriisku ku cararaa arrinkaa waxaan kusoo ururinayaa ciddii hawsheenaa qabyaynaysa dowladii cid kale waynu isu imanay horta aynu inaku dhammaystirno
maxay ku gaadhay